halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay isbitaalka kalkaal ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa shalay markii ugu horreysay laga fuliyey qaliinka wadnaha furan kuwaasoo inta badan dadka awooda qarash ahaan ay dalka dibaddiisa u aadi jireen qaliinka ayaa waxaa fuliyey dhakhtar u dhashay talyaaniga oo horey caruur soomaali ah qaliin noocan oo kalaha ugu sameeyey dalka talyaaniga arrinkan ayaa ku yimi dadaallo ay iska kaashadeen hay-adda samafalka ee hormuud salaam foundation howlwadeennada isbitaalka kalkaal oo qaliinka laga fuliyey iyo qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation oo goobjoog ka ahaa goobtii dadka loogu sameeyey qaliinka wadnaha furan ayaa faahfaahinta howshan iyo sidii ay kusoo bilaabatay iyo dadkii loo sameeyey wax ka weydiiyey
waad mahadsan tahay qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka kalkaal oo ah xarun cusub oo dhawaantan la diyaariyey qaliinka waxaa fuliyey dhakhaatiir ka yimid dalka tayaaniga aan ka keenay oo hogaaminayay nin professor marianiski oo ah dhaktarka ugu sarreeya isbitaalka niguarda ee magaalada lombardia ee gobolka milano qaliinka wadnaha ee caruurta hogaamiya dhakhtarkaasi hore ayuu caruur soomaaliyeed ugu soo qaray dalka talyaaniga oo aan halkaas u dirnay sanadkii hore iyo sanadkii kasii horreeyey sidoo kale wuxuu halkan yimid dhamaadkii laba kun labaatan iyo saddexdii asiga oo baaritaan u sameeyey gacantiisa ugu sameeyey ilaa iyo boqol iyo sagaal iyo toban anug oo soomaali ah marka arrimahaas ayaa arrintan ay soo daba socotay maadaama marka isbitaalkan laga furay magaalada muqdisho in uu isbitaalkaasi hubiyo islamarkaasna qaliinka u horreeyey uu gacantiisa ku fuliyo ayuu ayuu ayuu u yimid isaga iyo saddex kale oo dhakhaatiir oo la socotay waxaan dalka keenay saddex iyo labaatankii bishan maantana waxay sameeyeen qaliinkii ugu horreeyey oo furan furan ee wadnaha ee laga sameeyey dalka soomaaliya kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil qaliinkan wuxuu ku dhamaaday si guul ah
waa gartay cabdulaahi muqdisho kama jirin qaliinka noocan oo kale ah marka goormay soo bilaabatay hawshan ama in la sameeyo ay soo bilaabatay yaase runtii lahaa fikirka ama gacanta ugu weyn in qaliinkan aada sheegtay in markii ugu horreysay muqdisho laga fuliyo inuu yimaado
waad mahadsan tahay horta runtii xanuunka caruurta soomaaliyeed ee la dhiban ee wadnaha mataqaana xanuunka ka hayo aad ayay u badan yihiin dhammaan dalka soomaaliya oo dhan ayayna mataqaana goboladiisa iyo degmooyinka ku firiirsan yihiin waxayna u badan yihin dad danyar ah oo aan dibadda aadi karin marka waxay ahayd culays jiro oo dhammaan ee dadka soomaaliyeed arrimahan ka shaqeeya dhakhaatiirtuba ay aada uga war qaabaan in muddo ah waxaa magaalada muqdisho ka bil laga hirgeliyey isbitaallo lagu sameyn karo carruurta wadnaha ka duleelaan duleelka lagu xiri karo ayadoo aanan qaliin furan ee wadnaha loo sameynin marka culays wuxuu ka taagnaa in qaliinka furan ee wadnaha in la sameeyo si loo sameeyo qaliinkan waxaa loo baahnaa xarun haysata qalabka casrigaha iyo adeegi loo baahnaa marka isbitaalka kalkaal ayaa xaruntaasi ka hirgeliyey magaalada muqdisho waa xarun cusub oo saddex mataqaanaa tiyaatar leh laba loo lagu sameyn karo mataqaanaa qaliinka wadnaha ee furan midna lagu sameyn karo qaliinka wadnaha ee aan furnayn marka hay-adda hormuud salaam foundation waxaa hawshan mataqaanaa ay ka tahay ayada mashiinka ama motoorka dhaqaajinaya laakiin barnaamijkan waxaa soo bilowday gabar soomaaliyeed oo leeyahay adna macalin cabdiraxmaan oo degan magaalada milano ee gobol ee dalka talyaaniga runtii ilaa iyo two thousand seventeenkii ayay hawshan ay soo waday dadaal shaqasi ku bilowday annagana mataqaana laba kun labaiyo labaatankii ayaanu ayaanu ishelnay ayadoo la dhiban waxayna keentay in anaga aan barnaamijkii aan fududayno markaan annaga anaga oo dabcan bixinayna kharashaadka dadka la diraya ee aadaya tiraaniga ee caruurta iyo waalidkooda kulbaxaya marka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb weyn ka qaadatay daktar la yidhaahdo marianiski oo dalkaas magaalada milano mataqaana dhaktarka ah islamarkaasna kamid ah golaha caafimaadka ee gobolka lombardia iyo dhammaan jaalada soomaalida ee degan halkaas magaalada milano sidoo kale waxaa jira isbitaallo maxalli ah oo qeyb ka qaatay ayadana uu kamid yahay isbitaalka welkaas uu kamid yahay isbitaalka kalkaal sidoo kale hadda waxaa jira isbitaal magaalada muqdisho laga furay dhawaan oo asigana qaliinka furan ee wadnaha ee dadka waaweyn sameeyey iyo midka aan furnayn intaba oo la yidhaahdo isbitaalka hore yurub uu madax ka yahay niya doctor cabdirashiid sheekh yuusuf sidoo kale usbuuc usbuuca hadda gudihiisa aan ku jirno waxaa jirta ilaa iyo carruur kale oo loo sameeyey qallinka aan furnayn ee daloolka la herayo oo ay fuusa hay-adda khabar jaarati marka dabcan dadaalo dadaalo noocaas waaye laakiin annaga waxaan isla shaqaynay gabadhaas ayada ah iyo iyo isbitaalkaalada welcare iyo kalkaal
waa gartay marka dabcan hadda qaliinkii waa la sameeyey marka wixii hadda ka dambeeya qaliinada noocan ah adeegan si joogto ah miyaa dalka looga heli doonaa mise dhakhaatiirta fulisay waxay ahaayeen dhakhaatiir un timid markaas hawsha fulisay wixii hadda ka dambeeyana dabcan dadka inay tahay siday u bixi jireen oo kale inay dibadda u aadaan mise waa wax joogto ah oo hadda kadib la heli doono
wallahi horta waxaan rabnaa anaga inay joogto noqoto arrin oo oo la yaab le waxay tahay shalay dhakhaatiirta waxay u sameynayeen mataqaanaa check up carruur soomaaliyeed oo carruurta soomaliyeed ee lagu soo qalay tagaaniga ayaga soo qaleen iyo kuwa lagu soo qalay hindiya arrinta yaabka lamaka waxay noqotay laba canug oo lagu soo qalay hindiya oo kharash badan kusoo baxay shalay markay dhakhaatiirtii ay ay baaritaan u sameeyeen oo ay saareen mataqaanaa kehi waxay shee waxay dhaheen carruurtani wax loo soo qabtay male xanuunkii haayay lagama daweyni runtii arrin waxay noqotay oo shoog ah marka waxaan rajaynaynaa adeegan waxaan rabnaa in adeegan joogto noqdo oo dalka mataqaanaa laga helo dhakhaatiirta hadda qaliinka qayb qaadanaysay isbitaal kalkaal joogta waa dhakhaatiir si joogto ah u joogi doona daktarkan talyaaniga ahna wuxuu sheegay dhakhaatiirtaas inay yihiin dhakhaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin marka barnaamijkan maka wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala joogto dabcan isbitaallo kalena way furmi doonaa sida aan rajaynayno
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu warramayey